bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniin ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha juun sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiyaha gobolka galgaduud ee dowladda federaalk ee soomaaliya xuseen wehliye cerfo oo ka hadlayay wejiga labaad ee shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud oo ka furmay cadaado ayaa waxa uu sheegay ama faahfaahin ka bixiyey dagaalada lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconaya xadka wadamada soomaaliya iyo etoobiya ka oo ay ku nafwaayeen konton iyo laba ruux halka dhaawacyadana ay kor u dhaafayaan sideed iyo toban waxa uu sheegay in dadka geeriyooday ay isugu jiraan rag iyo dumar waxaana siddeed iyo toban ka mid a rag dadka ku geeriyooday dagaaladaasi ay ahaayeen dad haween ah oo la tilmaamay in ciidamada new booliska ismaamulka soomaalida waddanka etoobiya ay si bareer ah ugu dileen tuulooyin ay soo gaareen wehliye cerfo oo gudoomiyaha gobolka galgaduud ee maamulka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xiriiro ay kala sameeyeen arrintaasi ku aadan sidii loogaga hortegi lahaa siifidista dagaalka u dhexeeya new booliska iyo dadka deegaankaasi asigoona tilmaamay in saraakiisha ciidamada etoobiya ay kala hadleen arrintaasi ee howlgalka u jooga gudaha dalka soomaaliya iyadoona tuulooyinkii lagu dagaalamay laga saaray ciidanka new booliska lixda maalmood ee dagaalada ay soconayeen ayuu sheegay gudoomiyaha gobolka galgaduud inay gubeen ciidamada new booliska ismaamulka soomaalida waddankaasi etoobiya ama waddanka etoobiya in ay gubeen siddeed iyo toban tuulo ka mid ah tuulooyin ay ku noolaayeen dad rayid ah sidoo kalena waxyeele ay kasoo gaartay dumar iyo carruur yaryar oo ku noolaa halkaasi dagaaladaas ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka galgaduuda ayadoona haatan ay soconayso waanwaan la doonaya in lagu joojiyo arrintaasi waxaa maanta dib u dhac uu ku yimid mooshinkii la doonayay in codka loogu qaado baarlamaanka jubbaland ka oo muddooyinkii lasoo dhaafay akhriskiisa golaha shacabka uu ka soconayay ayadoona maanta baaqashada ay sabab u aheeday kooram la-aanta mudanayaasha baarlamaanka oo soo buuxi waayey kooromkii looga baahnaa fadhiga baarlamaanka oo maanta looga madalsanaa cod u qaadista mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale ajendayaal kaloo dhowr ah oo u yaala baarlamaanka soomaaliya kuwa uu muddooyinkii lasoo dhaafayna si aad ah ay kaga shaqaynayeen guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya sidii loo meelmari lahaa mooshinka baarlamaanka jubbaland ee soo jiitamayay muddo dhowr maalmood ah ayaa waxa uu yahay haatan mid gabagabo maraya iyadoo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisana ay kismaayo u gaareen sidii xal loogu heli lahaa arrinta mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka jubbaland ee horyaalla mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya madaxda maamulka jubba ayaa hore u sheegay inaysan aqbali doonin wax waliba ka soo baxa mooshinka ka dhanka ah baarlamaankooda ee haatan yaalla baarlamaanka soomaaliya iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke hore uu kaga dalbaday mudanayaasha baarlamaanka in fursad loo siiya muddo isbuuc ah ama toddoba maalmood si uu xal kaga gaara arrinta ku aadan maamul samaynta gobolada maamulka jubbaland iyo baarlamaankaasi habkii loo sameeyey halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka hadlayay wejiga labaad ee shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduudna waxa uu ka dhawaajiyey inaysan isa saarnayn waajibaadka horyaala odayaasha dhaqanka ee ergooyinka soo xulaya iyo sidoo kale shaqada u taalla waxa uuna tilmaamay in keliya ay tahay waajibaadka haatan u yaalla ergooyinka lasoo xulay inay meel mariyaan keliya axdiga kumeelgaarka uu ka dhaqmayo shirka ama ku dhaqmaya maamulka la doonaya in laga yagleelo gobolada mudug iyo galgaduuda iyadoona madaxweynaha maamulkaasi ay dooro doonaan sida uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya xildhibaanada la keeni doono kuwa oo iyagu ay u taalla shaqada doorashada madaxweynaha sida uu hadalka u dhigay wasiir odowaa oo ka mid ah wafdiga dowladda ee ku sugan cadaado kuna hoyda habeenkii xalay ahaa ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in la kala qaaday shaqada u taalla odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka iyadoona haatan looga fadhiyo sidii ay usoo xuli lahaayeen baarlamaan uu yeesho maamulka gobolada dhexe ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale baaq ku aadan joojinta dagaalada iyo sidii looga qayb qaadan lahaa sidii xal loogu heli lahaa arrintaasi u diray dadka ay qusayso dagaalada ka soconaya xadka wadamada soomaaliya iyo etoobiya asigoo ballan qaaday dhinacooda inay sii xooji doonaan wadahadallada ay la leeyihiin dhinaca etoobiya iyo sidii loo jooji lahaa dagaaladaasi u dhexeeya dadka reer guuraaga iyo sidoo kale ciidamada new booliska ee ismaamulka soomaalida waddanka etoobiya
shaqaaqooyinka iyo dhibaatada ka jirta galguduud xuduuddeeda waan isku daynay inaan la hadalno dhinaca Ethiopia iyo dhinaceena waliba dadka Soomaaliyeed dabcan dadka meesha ku dhintay waa dad Soomaaliyeed waxa kale oo ayaan daraa inaan sheegno dadka dilana inay ahaayeen ciidan Soomaaliyeed oo la yiraahdo New Police waxaan fariin u diraynaa in dadka Soomaaliyeed dhigooda la kala badbaadiyo dabcan dadkaas hoola raacatada ee xuduudaha mar walba dhinaca walba u gudba hadda ka hor qayladhaantu hadda waxay ka jirtaa dhinaca galguduud ee gurceel xadka la leh hadda ka hor waxay ka jirtay dhinaca cabidwaaq xadka la leh waxay kaloo ka jirtay hiiraan waxay kaloo ka jirtay bakool marka shaqaaqooyinkaas soo laalaabanaya waxaan doonaynaa in ciidamadaas maamulkaas uu leeyahay iyo dadka soomaaliyeed in arrintooda waana waxaan ballan qaadaynaa haddii la yidhaahdo intii aan hore ula xiriirnan aan la xiriiri doono inta kalena aan ka codsanayno maamulkaas in uu wax ka qabto arrintaas dhanka kalena ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa habeennimadii xalayaha waxa uu ku hoyday magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeba halkaas oo u tagay sidii wax kaga ogaa lahaa habka u socdo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ee hagogashiisa ay taallo cadaado ayadoona haatan la gudagalay wejiga labaad ee shirkaasi maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ee uu hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xabsiga loo taxaabay ka gadaal markii lagu eedeeyey falal dhacwo ay ka geysteen gudaha magaalada iyo dilal qorshaysan maxkamadda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegtay in ilaa iyo siddeed ka tirsan ciidamada maamulkaasi xabsiga loo taxaabay ayagoona lagu eedaynayo dilal iyo dhac ay ka geysteen gudaha magaalada kismaayo waxaana xeerilaaliyaha maxkamadda magaalada kismaayo maxamed cabduqaadir oo sheegay in sidaan siddeedan askari lagu eedeeyey dilal iyo dhac ay ka geysteen dhowaana maxkamad la horkeeni doono si loogu qaado cadaaladda sidoo kale taliyaha taliyihii ciidankan gacanta lagu soo dhigay ee lagu eedeynaya dhaca iyo dilalka ayaa iscasilay ka gadaal markii ciidamada si ka amar qaata lagu eedeeyey inay ka geysteen gudaha magaalada kismaayo falal dil iyo dhac isugu jiro ayadoona maalmihii lasoo dhaafay eedeymo aada u ballaaran loo jeedinaya ciidamada maamulka jubba ee uu hogaaminaya sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwa oo lagu eedeynayey dilal iyo falal kaloo ka dhana oo ay kula kaceen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxaa weli xabsi ku jira taliyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo horey gabay kaga tiri dhibaatada haysata ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaana magaciisa u ah kornel cukaash kaas oo maxkamadda ciidamada mar kale dembi ay ku weysay ka gadaal markii uu ka soo hor muuqday eedayn kal hore ay u jeediyeen taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa lagu eedeeyey kornel cukaash inuu yahay dembiile ku xadgudbay madaxda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay maalintii shalay in kornel cukaash uu yahay bilaa dembi dembina ay noqon karin gabay laga tiriyo dhibaatada haysata ciidanka xoogga dalka soomaaliya inkastoo weli xabsi ugu sii jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka daahir aadan cilmi indha qarshe kaa oo uu inta badani ku socday gabayga uu tiriyey kornel cukaash kaa oo magaciisana u ahaa fariin qaran warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa warkaidiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh